xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa maanta doorasho ka dhacday magaalada cadaadow waxay guddoomiyaha baarlamaanka u doorteen cali cumar casri isagoo wareegii labaad ka guulaystay musharaxii la baratamayey cabdulaahi xuseen macalin gaafo asbro guddoomiyaha cusub ayaa v o a doorashada sida hufan u dhacday islamarkaana uu rajaynayo in doorashada madaxtinimada galmudug ee toddobaadka dambe ay sidan oo kale u dhici doonto maxamed cabdisandheere ayaa khadka taleefonka cadaado ku wareystay guddoomiyaha cusub ee maamulka galmudug ee maanta la doortay
alxamdulilah si cadaalada ayay codadku u dhaceen sidii loogu talagalay oo doorasho lagu arki jiray ayay u dhacday aada iyo aadna waa ugu faraxsanahay shacabka gobollada dhexena si cadaalad ah oo aada u wanaagsan ayay u codeeyeen oo aan maasuq maasuq lahayn marka inta qof ay kula tartantay iyo codadkaad heshay saddex qofood ayaan ku tartanay wareegii laba aniga iyo nin ayaa isku soo harnay kabacdina wareegii labaad ayaa waxaan kaga guulaystay afartan iyo waxaan kaga guulaystay saddex afartan iyo sideed kana wuxuu helay soddon iyo lix ha imise qof baa codaynaysa waxaa codaynayay sideetan iyo iyo afar xildhibaan marka waa inta uu ka koobnaan doono baarlamaanka maamulka cusub ee galmudug baarlamaanka intaas waa ka badan yahay inta dhimanna gudaa looga soo dari doonaa waan gartay marka bal waxaad iga warantaa tallaabada tan xigta maxay noqonaysaa midda tan xigtaha waxay noqon doontaa in hadda marka soo dhow la doorto guddoomiye ku-xigeenadii kabacdina waxaa la dooran doonaa bisha afarteeda madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug guddoomiye ku-xigeenadu imisay noqonayaan guddoomiye ku-xigeenada waxay noqonayaan laba guddoomiye ku-xigeen guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad goormaa la qabanaya doorashadooda doorashooyinkooda waxaa la qabanaya hadda dhow ayaa la qabanaya haddaa loo fadhiyaa waan gartay waxaad intaa kadib sheegtay in la qaban doono doorashadii madaxweynaha afarta bisha julaay waaye markaa bal siday u socdo ay u socdo ololahu iyo sida murashaxiintu ay ugu dadaalayaan inay helaan codadka dadka bal sawir guud naga sii magaalada cadaado waxa maanta ka socda haddaan sawir guud guudkaas siiyo magaalada cadaado doorashada ka socota runtii way aada ayay uga wanaagsan tahay doorashooyinkii hore gobolada lamidka ah ka dhacday waxaa jira waad og tahay ama waad ogtihiin cadaado shirka ka socda waxaa wax dooranaya baarlamanka ay doorteen reer gel reer galmudug gobolada kalena waad la socotaan oo ergooyinkii ayaa wax dooranayay waxay u dhacday si dowlad wax u dooran jirtay ayaa wax loo doortay oo cadaalad ah oo runtii oo lagu naaloon karo oo aan isleeyahay runtii guul waayo waan gartay waxaad ii sheegtay in tiro xildhibaana ay weli dhiman yihiin oo lagu soo darayo tiradooda imisay noqonaysaa inteese ayaa laga yaabaa inay raad ku yeelato amaba ay hadal geliso doorashadaada xildhibaanada hadda dib looga soo diri doono markii lagu soo daro waxay noqonayaan siddeetan iyo sagaal xildhibaan ayay noqon doonaan haddii aa la yidhahdo marka ma laga yaabaa in maadaama ay maqnaayeen doorashadaada uu hadal ka yimaado
maya taas ma aha broceskay ku jiraan dadkani broceskay ku jiraan waa la dhaarinayaa labadan beri ee soo socota dad la dhaarinaya waa maaha wax iska horimaada maaha waan ogahay laakiin cod kumay siin iyagu maya ayagoo cod ima siin siddeetan iyo afar xildhibaan ayaa fadhiday siddeetan iyo afar mudane ayaa fadhiday kuwaas ayaa maadaama koranka uu ahaa intaas ka yar oo ahaa oo siddeetan iyo sagaal xildhibaan ay ahaayeen dadka loogu talagalay gobolladan maadaama ay fadhiyeen marka siddeetan iyo afar mudane sidaas darteed ayaa doorashadu ku ansaxaysaa waan gartay murashaxiintu waa imisa ilaa iyo hadda waa dhinaca madaxweynaha oo baarlamanka amase dhinaca madaxweynaha way badan yihiin rag badan waaye oo runtii mitirkiina aad ka waraysaan lix toddoba rag waa badan yahay waan gartay marka bal siday ololaha u wadaan iyo siday hawshu u socoto iyo in guddigii qabanqaabada shirku uu ilaa yomka ku faraxsan yahay siday wax u socdaan aada iyo aada ayay ugu faraxsan yihiin doorashadana waxaan aada rajaynaynaa sida hadda sida guddoomiyaha ay u dhacday in markii madaxweyneyaasha waktigooda la gaarana sidaas oo kale in loo doorto ayaan aada u rajaynayaa insha allah waana ku kalsoonahay maxaa jira waad og tahay goboladan mudda waxaa kasoo shaqaynayay golo wasiiro ayaa muddo ka shaqaynayay sidii ay u soo gaari lahaayeen waktigan natiijo sax ah natiijada saxdaheed ayaana timiday marka midda madaxweynaha lagu dooranayo waxay u dhici doontaa sidaan oo kaleete insha allah saan rajaynayo madaxweyne ku-xigeen ma la dooran doonaa madaxweyne ku-xigeen hal baa ku jira meesha marka ma doorashaa la gelinaya mise madaxweynaha ayaa soo xulanaya maya doorashaa la gelinaa sida guddoomiye ku-xigeenyaasha oo kale ma ka horeynaya madaxweynaha mise uu ka dambeynaya doorashadiisu way ka dambeynaya madaxweynaha way ka dambeynaya madaxweynaha horta la dooranaya iyaguna waa ku xigaya waxaan jeclay su-aasheeda ugu dambaysa inaan ku weydiiyo oo ah gobolada dhexe soomaaliya dadka wada degaa way ka tiro badan yihiin meelo kale oo maamul goboleeda laga sameeyey soomaaliya saad ii sheegtay hadda baarlamaankii doorashadiisa la hormariyey taasoo ah tallaabo wanaagsan saad xustay waxaa sidoo kale jira marka laga hadlayo xuduudda oo maamulka cusub uu gaadhayo ilaa iyo meesha gobolka mudug dariska kala yahay gobolka nugaal marka bal loolankaas tirada badan ee soomaalida ay wada degta meesha iyo arrintaas xuduudaha oo maamulka puntlandna uu hadalka ka soo saaray sidaad u arkaysaa in maamulku uu maaragtay si maaragtay aan turxaan lahayn uu u shaqaynayo waxaan u malaynayaa inaad la socotaan in ergooyin aada u tiro badan la keenay meeshan oo la geliyey broces si ay maaragtay ay dastuurka galmudug ay u ansixiyaan marka dastuurka galmudug waxa uu sheegaya ayaa lagu shaqayn doonaa baarlamaankuna ku shaqayn doonaa wax dhibaatana ma jiraan maxaa jira dadka gobolkan degaahi way isugu yimideen meeshan dad shan boqol lix boqol gaaraya oo erga ayaa isugu yimiday dastuurka galmudugna ayagaa ansixiyey magarata watahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee maamulka galmudug oo u warramayey maxamed cabdi sandheere